ustaad yaxya macalin yacquub oo kamid a macalimiinta magaalada beledweyne ayaa qaab online ku dhigo tafsiirka qur-aanka kareemka isagoo haween badan isugu keeno gruub ay ku mideysan yihiin casharadan uu ku bixiyo qaabka online-ka ayaa waxaa ka faa-iideystay in ka badan konton haween ah kuwaasoo aan awoodin inay tagaan dugsiyada yaxya macalin yacquub ayaa raadiyo beerulo uga waramay qaabkuu u bixiya casharada iyo dadka ka faa-iideysto waa idiin mahad celinaa bahda idaacadda beerlula oo mar walba ka shaqayso arrimaha bulshada oo si wanaagsan oo hagar la-aan ah ugu shaqayso bulshada gobolka hiiraan aadaa u mahadsantihiin marka hore waa idiin mahad celinayaa intaa kadib way jirtaa cashirada online-ka aan ku bixino gaar ahaan tafsiirka qur-aanka kariimka ah sidoo kale qur-aanka hingaadiisa iyo akhrintiisa intaba waan barnaa hadda maalmihii u dambeeyey ama bilihii u dambeeyey qayb waxaa soo kordhinay oo dumarka ay u badan yihiin ilaa aday dumar konton ilaa afartan mey gaarayo oo markaa aan barno tafsiirka qur-aanka kariimka ee qolka ebe iyo qur-aanka intiisa kalaba iyagoo markaas haddana markaan tafsiirka aan u gelino cashirka aan u dhigno gruub ay ku mideysan yihiin markay cashirka soo diyaariyaan ay haddana hal ugu baxaan oo cashirkii aan laga dhegeysto qur-aanka macnihiisii akhrintiisii intaba waa isku barnaa iyo tajwiidkiisii iyo hingaadiisii intaba waa laga dhisaa qofka waxaana nagu dhalisay arrinkaas oo nagu dhaliyey maadaama dumarka inta badan ay guryaha joogaan waxbarashadan ay ku yar tahay diinta maanta oo inta badan maadiga loo leexday in marka dumarka ayagoo gurigooda joogaba diinta ilaah ay ka faa'iideystaan macnihii qur-aanka ay dhuuxaan si ay markaa u soo saaraan jiil wanaagsan iyo ubad aad u wanaagsan oo tarbiyeysan oo markaa tarbiya wanaagsan haysto ilan waxaa leeyihi hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay marka taasaa nagu dhalisay marka inaan haweenka isku keenno gruub inaan ku mideyno aan markaa si qaab online wax ku barno maadaama goobihii aysan tegi karin iska mashquulsan yihiin laakiin haddoo kale habeenkii iska dhegeysanayaan waqti ay jahis leeyihiin bay iska dhegeysanayaan waa diyaarinaya cashirkii dabadeedana way kasoo baxayaan marka arrinkaasaa lagu dhalis insha allahu dadaalkaasna waan sii wadaynaa waana wadnaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah qiraa'ada qur-aanka maxay ahayd xifdiska qur-aanka tajwiidkiisa kulli axkaamta dhan waa barnaa marka si gaar waxaa xoog u saarnaa weliba dumarka maadaama dumarka ay yihiin kuwa guryaha u badan masaajidada aan tegin meelaha khayrka loogu faa'iideysta ay ku yar yihiin ayaan ugu talagalnay inay gurigooda ayagoo joogaan ay ka faa'iideystaan tafsiirkaas marka arrinkaasaan nagu dhaliyey insha allahu dadaalkan waa sii wadaynaa weliba waxaa xasuusin mudan inaan onlinekaas aan ku bixino qayb tafsiirka si lacag la-aan ah aan gruub ugu mideyna dadka aana ku bixino si lacag la-aan ah si ay dadkaas ugu faa'iideystaan oo ay markaa ugu noqoto wax ay markaa aakhiradooda ay ku hagaajistaan ilaan qofka hadduu qur-aanka barto macaanidiisana uu barto u kala caddaanaya xaqa iyo baadilka waddada toosan iyo waddada xun ayaa u kala caddaanayso marka taasaa nagu dhalisay dadaalkan insha allah waa sii laba jibaareynaa hadduu ilaah yiraha insha allah qaar ka mida gabdhaha ka faa'iidaysta casharadan ayaa u mahad celiyey ustaad yaxye waxaa ka mid ahay gabdhaha ustaad yaxye u dhiga cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka cashirkaasoo noo soo dhiga waana dhegeysanaa kadibna waa baxnaa waxay taasna suurto gelisay anagoo gurigeena joogno inaan qur-aanka kariimka tafsiirka aa barano waana iska ogtahay habeen ayaa nahay maaad goobihii waxbarashada ama dugsiyadii qur-aanka inaa guriga wax ku barana aad ayaa ugu faraxsannahay macalinkane waa ugu mahad celinaa waxaa ka mid nahnay ardayda ustaadayaxay maadada tasfiirka u dhiga qur-aanka kariimka waa u mahad celineynaa waa wax badan ayaana ka faa'iidnay waxaa ka mid nahnay ardayda ustaad yaxye oo u dhiga tafsiirka qur-aanka kariimka aadaan ugu mahad celinaynaa macalin badanaana ka faa'iidnay casharadan ayaa fursad fiican u ah haweenka soomaaliyeed ee ku sugan guryaha kuwaasoo baahi badan u qabay meel ay ku bartaan diinta islaamka